runtii aad baad mahadsan tahay barkhad waxaanu runtii maanta soo bandhignay oo aanu hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha wasaaradaha dowladaba runtii maanta aanu la wadaagnay oonu soo bandhignay barnaamij ah khasaarihii dhacay duufaantii ka dhacday somalilan bisha sideedii tobankeedii iyo sagaaliyo tobankii bisha may runtii meelo fara badan iyo degaano aada u ballaaran bay saamaysay waxyaabaha ka soo baxayna runtii waxay ahaayeen waxa ay saamaysay guud ahaan labiyo togmo degmo oo ka kala tirsan gobolada awdal salal gabiley maroodijeex saaxil sanaag iyo laasqoray waxa ay saamaysay dhul gaadhaya afar boqol iyo labiyo labaatan degsiimo oo ka tirsan deegaamada ku teedsan xeebaha tirada dadka duufaantu guud ahaan ay saamaysay waa sagaal boqoloo kun oo qof si toosa waxay u saamaysay boqol iyo sideed iyo lixdan kun oo qof oo ka mid a dadkaas waxaa ku geeriyooday allah u naxariistee saddex iyo konton qof baa ku geeriyooday oo ay duufaantaasi qaaday iidii ku dhintay toddoba ka mid ihna ay biyuhu ay daadadku qaadeen oona la aasin xoolaha ku dhintay guud ahaan waa saddex boqol iyo toban kun oo neef oo isugu jira geel iyo lo iyo ari inta badanna u badan ari u badan ilaa lix kun iyo dheeraad ay geel tahay shan boqolla ay lo tahay inta kaloo dhammina runtii ay tahay ay ari tahay dhulka uu khasaaruhu soo gaadhay guud ahaan kolka la eego waa lix milyan oo hegtar tirada beeraha uu baabiiyey ama qeyb uu baabiiyey waa sideed kun sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan beerood kuna fadhiya dhul beereed dhan toddobiyo toban kun sagaal boqol iyo lix iyo afartan hegtar sidoo kale injiinada beeraha lagu waraabiyo ee uu baabi'iyey waa kun iyo toddoba boqol iyo labaatan injiin midhihii waxsoo saarka beeraha ee uu qaaday waa boqol iyo sideed iyo labaatan kun boqol iyo saddex iyo soddon tan oo midhihii beeraha ku yaalay ah markaad ka timaado arrimaha beriga xaggii badda iyo kalluumaysigii saamayn ma ku yeelatay saamayn bay dabcan ku yeelatay waxa ay baabiisay ay burburisay ilaa toban doonyood oo ah kuwa kalluumaysiga sidoo kale waxay baabiisay wadooyinkii iyo jidadkii marayay dhulka xeebaha ah oo si rasmiya loo soo xaqiijiyey hay-addii wadooyinkii wasaaraddii gaadiidku ay usoo xaqiijisay laba boqol iyo koob iyo toban kilomitr oo dhulkaas ka mid ah inay waxay goyso iyo waxay burburisay ay ka mid tahay waxay dumisay ama qayb ahaan dumisay tiro ilaa afartameeyo iskuul ah ayay dumisay labiyo toban iskuul ballanqaad iyo dhismo ayaa ku socda sideed iyo labaatan ka mida iskuulladaasina weli cidna may damaanad qaadin runtii dhismaheedii waxeedi way bannaan yihiin xarumaha caafimaadka ee dumay ama qaybii duntay waa labiyo toban m c h oo xarumo caafimaada ceelasha biyaha ee burburay waa labiyo toban ceel tuulooyinka biyaha tuubooyinka biyaha u keena beeraha iyo iyo tuulooyinka qaarkood ama degmooyinka qaarkood waa shan iyo toban kun iyo sideed toban mitir oo oo tuubooyinkaas ah ayaa burburay solar systemka ama systemka cadceedda qoraxda ku shaqeeya waxa ay waxyeelaysay ilaa labiyo toban soolar oo ceelashii biyaha laga isticmaalaya khasaaraha ugu badani meelaha uu gaadhay waxaa ka mid a guryihii dadku uu gelayay oo isugu jiray dhagax jiingad ama aqal soomaali kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo konton guri ayay dumisay oo waxyeeshay xafiisyada dowladda ee waxyooloobay waa sagaal iyo labaatan xafiis markaad eegto faysal waxaa jira xilliga hawshan dhacday waa bartamihii bishii shanaad ee sanadkan gudihiisa muddo afar bilood ku dhowaada baa kasoo wareegay khasaaraha maanta aad sheegaysaan muxuu kaga duwan yahay kii hore aa u sheegteen markii khasaaruhu dhacay warbaahinta la wadaagtay runtii sidee markii hore hordhac buu ahaa wixii hore ee la sheegayey muu qiimaysnayn daraasaad badani may jirin deg deg uun wax lala gaadhayo inta badanna runtii gurmadkii dee aan gallay waad ogeydo markaa runtii dee gurmad horeo dhiig joojinabu kaasi ahay markaad sugeyseen qiimaha khasaaraha intaa leegu leegyahay ama si looga soo kabto lacag intee leeg baa loo baahan yahay runtii baahida loo baahan yahay hadda ee hadda taagan khasaaruhu ka badan yahay runtii laakiin qiimaha taagan waa laba boqol iyo koob iyo toban milyan oo dollar ayay ku kacaysaa si loo gaadhsiiyo heerkii noloshii caadiga ahayd haddii aan la helin laba boqol iyo koob iyo toban milyan oo dollarood sheegto in lagaga soo kaban karo wixii dhacay bishii shanaad ee sanadkan ama duufaanadii ku dhaftay qeybo ka mid a somalilan maxaa dhici kara runtii waxaa dhici kara darxumo aada iyo aada u weyn dhibaato badan baa runtii dadka haysata kolkaad guud ahaan eegto maanta waxay ku nool yihiin shan iyo afartan digri dadkaa aan guri ay galaan aan lahayn shan iyo afartan digri oo sandigrado kulayla oo xilligaa xeebaha ad arkayso aynaan dhulkii beriga ahaban runtii kulayl ka taagn bay ku noolyihin waxaa dhici karaa in dee nolol xumo badani dee dhimasho iyo wax waliba uu dhici karo